geeka oo kala maybadhongoroday saydalsay oo ki eedan litiijuunkun sagaal boqol sagaalan i sagaalkii yaxaytii markii ururkii la magabahay raxaween resistancy army ee lahangaabii jari arare oo longoroday ururkii dhaqdhaqaaqii riidhan xureyowka dadka reewanka waana la wareegeen beledkun baydhow halgan dheer oo dareeri mutuku badan afar sano kureed baa aaraare baydhabo kula wareegday jabhaddii u a c ay wadatay magaaga dowladeed ee ilow haytii dowlad qabiil oo ka garaabadaasi magaaga ummadda soomaaliyeed taasoo la ero jari salbalaar maybaan hogaamiyayey jenaraalkii dagaalkiigahay ee longoroday jenaraal maxamed faarax xasan ciidiid sanadii kun sagaal boqol sagaalan iyo shantii inkasta oo jenaraal ciidiid ciidamadiisii ha ku duuleen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo dhulku digil iyo marafle mayba shakan lahayna iniyoo jareen shakhsiyaad indhaladii deegaanadu oo ha ku hogaamiyey jenaraalka beledkum baydhow sii ungumaysidaan dadjo anka helaan mansab iyo maal kureedna unguuraan dadyo addoonsi qabiil jiilka hataa dareeron iyo dhexal siyaan mayba jaray qubsashadii salbalaar baydhabo kureed dhaqdhaqaaqyo hoose oo bilaawadi oo lahaku ka horjeedi haani qabiilka haayeen ee dowladnimada ummado soomaaliyeed kaga qaraabadaay waana fadaayeen iniyo kamilkiyaan dhulkun damacyoon ahaay ilowma guulaysanin dhaqdhaqaaqii dadka yaryo bilaaween ee halgamayaalkahay may baana dhiiday inin la wiiqo oo la shaltabsi yo u lung adeegsadaw cudud ciidan saanad militari yo ku helaayeen dowlad qabiileedkii salbalaar dowladooyo ku mid haayeen liibiya iyo weliba dowladda eritrea oo dariska niile-e markii haaniyaraay ee hakeen ee dhallinyaradahaaiyo tirtirtii salbalaar yo kuweeli haanoo jidkiya dhigda i haanoo daleeliya ceelatee karidda mayba ansuurta galley iniya kafaafta degmooyinka gobolka baay welibana deerta gobolka bakool ilaa i xudur sannadooga inka horeeyey mayba heleena fursadiyo dadka ka maamulaan waana ku kusuubsadaan bulshada wal allaali i walaagiyo fadaayeen ilowman dareerne walku horkooy wali dhiina isla aragnoy maybaa ururka r r e laka aasaasay degmada bardahley iyo weliba deegaan kale oo longorodow jafaay oo laka aasaasi jabhadungeeka una magaaji xusohayna eleray arare oo raxaween resistancy armini longoroday oo la magabati ururkii reedun xoreeyow ku rowninka maybaana aasaasay dad halyeeye oo yo ku mid hayeen alang naxariisa xasanow maxamed nuur ashaati guduud mad ubreyin xaabsad cabdalla deerow isaaq maxamed cali aadan qalin leh iyo hal abuurkii wiinaay ee sheeni magaaga sadiida xaraf ku kooban ee arare brofesor ibraahim muuse herow iyo haanoo kale oo eedan badan oo yo ku mid hayeen guddoomiyigii hore ee baarlamaanka dowladdii soomaaliya sheekhadan maxamed nuur sheegeedan midoowe iyo welibiyo oo dhan hilmaamo korna cali marguus iyo rekel oo ku mid tahay aasaasiyaalkii ururka arare
walni ku tasaabada guula ururta beeri wali ummadaha ummata isu metelow qoomayda digali marfle oo kalsooni humo qabti iyo tafaraarug badan a dhaxay koow horta ummata i haysiya madeeyo walaalnimadiyo iyo askusi tan lamaad wali abuuray kalsooni ini langni waliyo leen xoogan ka qaabal korna yaa abuuri oo iyo geedka kalsoonyin deegaan iyo yacni maamul la qiibsadaw iyo wal kasta iyo leeyin ani la xoogan qaado korna isku reeb koran iyo geeka aaminaan bulshada laakiin iyo lanfiyar guulo isdeeri tahan ku yeeku mid
ee su'aal kale aan gudoomiyaha weydiyo wali ahaa dadkuunka siyaasiyiinta oo digli mirifla oo ururadan kala jar oo isdiiamyaalka badan ah oo meel araay iyo araayaan siyaasada wal kaxaliyaan ee una qori wal makaxaliyaan arrintaas may ka odhan lahayd guddoomiye
arrintaas arag dhalanteed ee waaqicina duruufta soomaaliya ka jirta duruuf hadalley waa la kaxalliyawmee yoona ogin wali fadaayana fadaagii hor unbarade dalaalnimo laba naflale inti ku noolaadaan fadaayan soomaaliya hadta siyaasadii maroog hadal iyo caqle iyo maroog hadal iyo caqle weli ka horeeye xudud lam xudud an lahayn mayla hadalow dabdheegan qaldan waayo dad si sahal eh cad qurun eh iyo qaadan anika sii war anika sii leerow iyo kunoodan magaagum ka dhaadan umadadan anhasgalna diintooni bahaado magaagun ummadum iska dhaadan laakiin ummadda inan danayn yaan aragaa
gudoomiye isan waxaan jeediyaasaan inaad ka madaxahay qowmiyadda degmada kandaaladi iyo caalamka iyo madaxahay insha allah aan idin jeedi doonta
hay-adaha samafalka hay-adaha deeqda dhiig iyo dowlayaalka dowlka adduun adduunka wali ka codsadaan in kaalmo bini aadamnimo diburdhis usuubiyan gobolkii la horeeyey iyo degmooyinkii maadaama ka jarta nabadgelyo buuda wufuud badan nafaqooy an badanaadan w f d oo horeyn aragga oo shahaadada u n d b oo aragayn jafadii oo dhah dareerta xabadna qusliinka siyaan meeli fadaayaan maraayaan saas dartiya maadaama nabadgelyadaas buuta jar in gargaar nooc kasta leh mid bani aadam mid bulshadeed antaba iyo maalgelin intoo la qooyan baan jeediyaan
aasaaskii ururka aaraaree kureedda tabaabusho ya bilawti tababar ciidan midba ku bilaaweyna deegaanka baarey meelasol niskijeeyi kumanaan dhalinyaree oo ku dareeraan dhulka reewinka oo dhan hanaso taageero ku helaayo dowladda etoobiya oo yee naftir jeebadhahayti dana siyaasadeed oo ku hor jarta aaraaree ilowsa aaraarena wali lahaytay dan iyo angaare oo e iniya hela ildhaqaala militari saanad ee i weliba imkaaniyaadkii lakawadaawo howlo tababarka ciidankii intiyo halgamaayaan waana ku helaayaan dhurkii lakula wareegi tababarkaas dheer kureed maybaa aaraare bilaawtay dagaalo eed on culculus oo yaha ka qaadii dhammaan gobolada baay iyo bakool iyo oo ciidankeena lanshalweeli lama qiiboodo hanasoha ku kushal duulaayeen gobolada baay iyo bakool ciidamo beeleedyadii dowladda sheegadaay esalbalaar mayba dhiiday bilii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol sagaalan iyo siyeedkii dagaal jilbooliku kuma reebay jagaal jilbooli nisduugdii oo liska kor dhammaaday kureed ini beledkii xudur galanta aaraareeha gala may baana taariikh lan hilmaamo korne ahaa xusuuqii dowlad qabiileedkii salbalaariya kujaysitii deegaanadaas hanaso laku xusu koro xasuuqii moorogaabe i dhiil sidii use kuwa ramaw xildhibaan guuraw mad use ku hadalaay sanad guuridii tumiy afaraad ee ha ku wareegtii aas aaskii ururka aaraare
bismillahi raxmaan raxiim horta fursadan aan ku faa'iidayso iyada maasintiin isgaarsiinta arlaadi arag bay iyo aragtay noogolaati intiya habaan dhagdanba intay inta seembara ciidanka ma hadsanta dano amba dhacdooyinka camareen digili mirafla siiba sidii sida aaraaradi oo kale runtii aad iyo aadaan faraxsana maadaama aaraare walilinqaas aasay amba walayna walna ku muujiday walbadanaan dhamanaayen maadaama reedkan walkalebalinhayn iyada ilaa inti taariikhdii laguso boorku lakujafwan lagama maarmaan aw runtii eedaan faraxsana maadaama tumin iyo afar sana ha ku wareegdi mar lamaad aragday wali eed aragday kataashiye alla naxariisaa gudoomiyii oo waktigoo dheerayna dhamadii xasan maxamed nuur shaati gaduud maadaama usa gudoomiyii ururkaas taariikhda lahay hay argaysa asaha xasuusi allanaariisa rediinun aan laba nafirnaa shabarigii magna allanoosiitaan kale wali kala salaamay dhammaan dadka dawada oo dhigow amba aragday oo dhigansu dhow hay halgamiyaashii ururka aaraare saraakiishii saraakiil ku-xigeenkii siyaasiyiintii odayaalkii maadaama iyo dad dad aragday dawlada iyo qaab aragay dawladeena waxayna dad jabhad ahaayeen wali ka tiirsanayana shacabsho dhammaantiyo dadkii watiirsanaayen iyo sidii wanaagsan ay tay aragda lahaantaa kule jarigu mataastan taariikhda iyo usaas hambalyeeye ma sanad guurida gurig tumay afaraad yoo ka beeganta ka beeganayti maalinta shalay hayti intana aragday huskaasa ku geliyni meelayun aragday meelka ognaa aragday dhambaalkaas dandarni haddana hawdaan maryohay deedaanan ka faraxsana walaalow dad badan aan ogayna mayba jeedan lahayay warbixinaduna hayna misuun ha bandhigniyo mayba ka jartay gobolka bakool inti likadili ilaahay naxariisaa awmad ebdama mayow guddoomiyihii gobolka bakool too lankalankasow awjaysiyeetun iyoonay hodhidho lan ojari mayba kaladoni maqaal ee lan inti baawur likhiri xubnaajay lugaajay likhiri usoo nool fiyaaw baawur lika jiiday ilaa iyoonay hilibjay iyoonay elefaajay hahalonkushalbaxayan magaalada baawur zuuga inti likiray lika jiidi may kaladoni maqaal ahee regsiyon dagaalamaayay rasaasama dukuleeti isdhiiban leeray diidan oonay mindilintiyo galan maaragtay zuug maaragtay lika gubi minkiyo ka jaran dhacdooyinka noocaasa iyo masabaradinka dambeeye oo kuna hakiliyini madada fiirida bal dhacdooyinkan ku xumay ee gobolka bakool ku dhihi maadaamaada guddoomiye meelasay ku haada jarti maynin ku sheego korta hawlana horteeda maasanta dhacdooyinkaas sanoblin xasuusada taariikhu sanoblin xasuusada naxdihalin bersho wal damiirka bani aadanka diida waa ka jaran runtii ana wali goobgoobkahay iyo oo au hadlankaha ku bilaabo jawaabdima mayo sindikadii magaalada xudur geegi dowladda jartay haada jari yahay lankaas guddoomiye deegaanka gobolka boqool gaar ahaan degmada xudura haada jari odaygaasoo siiya sugiisa dhisana jari aragday weli dilay aragday jaradii dadkii hogaamiyaay aragday sanbilaar hogaansho ahay iyo dileen wakti wakti hukuumada yaa aragday xudur wali jartay intiarareertidibado diban qobsati matiyo ku qobsati kudib iyo bahan heraadijo waajidi meelayo deeren meelo goob hadeganaadeen kudib dagaalo badan kudib dib haanagadayanoo xudur qobsadeen dad badanna madiyo xudur qobsadaayen horgaadaya kaasuugan hornahaan guben meel badan yaada wali jartay goora farsa iraabaneerta waktigoo ah an oo aragday raaligii aaraane bakoolan yaali meele fadhi oo warbixin aragday haabar shalgaadaana yaa aragday hagaleen nimankii iyo ciidankii furanta jaray meel garashiin dheeraw ku dagaalama oo madaasahajiri oo aragday ciidankii heeligii waynay araka jaro aragday habada dhanin ha ku weerti meel yar runtii wali nagatay intii aragday qaab ciidan haa aragday dhanna wankabana kudib aragday waa magaalada lankiitii hore magaalada roogeenba shacabka ahay shacabka badnada hasuugay isku rooren dadka dogan dobgahan bay rooro korooba waxayna laasiyatuni waljari gurigii isku kujari war hadii banaankan wadan meelo aragday shaneema udur leraw banaansha jeen meela saddex badood lagaga dhoway madi habada laga dhawaay laan waa ka dhamaday maarumaadkeer leraw abduhaablan leraw suuna dhamadii dadkii aragday horta dhibaatadan jeeshiday dana walbalahay wari oo magaaga digili marmaaga dhaqankuqabaday dhaqungana ka jaran inkastoo dadkaa duulay ricigaas wadadii dhaman aragday reer mudug hayaan haddana dad badan yoogi naftio saraakiisho laakiin madi dadkaasi dilay goofroghay lan maxamed faaraar eraw haddaba roog oo xildhibaane baarlamaan ugumaleh ya goob ya ya ama ciidanka wadiday amarka biyay dadkaasi si amarka mi inti la toogada meelalika diri aragday dogaasaasa aragday andhiidi lanka kale baaburka lika jiidi wali haytay taariikhdii ay diid hamar lika dili ciidankii oo aragday hudurooga yoo hay meelyoo haysadeena yaa aragday daniyaan bahay walay tuuliyaaka foofay walay aragaan ah dilaay qof aragaanoo dilaayan dad eelka aragday mawargaaday meeleeraw hoola ku waraabiyaw iyo aragday meelalika weerar niman koo wal yareenaa nimanyow dadkan wala suugay weerarmay meelba dhamaana weerare nimankii markii dembe laankoona wal dili laankoona wal gobadi laakiin la gobadi hasinaw ka yaree leedahay wal haweli fuulada mawargaaday oroodi yala ku kiri baagi maalan baaburta laga jiida oo siraga yala ku kiri inti la bubuji bogna nawliya bogna lagu buji meela la ku jiiday wali la sheegay oo dura usoo lu tashileedii gobolkii karaarado walaykada oo olada madawaahirtay madag madawaahiri garabko madawaahiri badbada sheego leyshaan hidha iyo arig baysaad lawaari meelio ku kuoyaana tumaylama qofa ceelka hakirideena noolin wali noolin hakiridaan wali aribay andi habadka daba ceelkinti koobiya kahabadeen ceelkii ka dhadilen biyoogio dhiigle geedogii oo arigbay gerboodii beelom ceelku biyoii arigbay hoola geeda wargagaawno laka reeba dhiniya yaalo jiraan kalkaal iyo wali la eraa moosh oo darka laka saaro hoola madilka waraabiyo walaayaa ceelka kahoobiye dadkii kalahoobiye dhibaatadaasay geysadeen badanaayeen walboradeedna muxudiinna raaga jari oo sirgaale dowladda dowlad halbanaarta iyo aydiid wasiir kunagad muxudiin dhambal dhambala la kanaanaysaay walborade dhankana sheega maxaad faaraaga jari lanfadum horena raaga jari suuna mordhamadee taawiyey walbadaga ku dheeday aragday dadki dadka dhibaatadii dadka ingeysidaa weeray wali kala jiray aragday adaxuustay hata dadkii raggii aragday si dagaalamaayeen hasaabtu ku leetay gurigiska guri tumaylama qof ahayn hadaba hawaa wada aragday linsuubi lafaajo oo aragday besoobi lafaajo ling aragnaada meelowaa yaroo la aragi liiskalridii bedkii oo idiyooska gubeedna ah idiliiska gubi wali lahaa ilan awmade midleeraw dhamadi ariitishalmay gerad madishaada gaduudi madaa idiya tacjiida lakasuubi hawshee lahaa idad awmade mida leeraa nimay midee leerayeen meela iska guben inti guruwa iska hiren madii rasaatu kuleeta isdhiibi laarin antiisa wan isdhiibi fanni aragday adaabta adaabta adduunyada taabatan ee quroonareena antiyo mindilaawaska hirin faanustiga jardi aragday mindilaagi afaaski intaa sabi anka shibeen gaaska iyo kabriidka daare yalaka la dagaalamiyoora dhacdadeeda ay aragday meela taalada leenkusuubi kasig walburade hudur taalada taalo wiinaa leenbasi meela aragday yaa yeena dhacdadaas kaasahayti runtii wataas wali kusii doromayday dagaalkii oo baydhow ku dhigay maxaabar laha ku duulay dagaalkii talaada leeraay ah tummaniyo likofla gobodi lancaster aragday isla surinya dhiigga lagu miiri sigama aragday goobroogyaal liin sheegay anama surunay laakiin dad goobroogyaada digili marable daraski roog odayaal leh walkasta leh ulmi aama leh liin sheegan kullijo noolin wasidiyayaa dhiigga lagu miiri dhacdooyin layaab leh oo haddii lasii sheega leera يعني بني آدم كما سكنتيش حرونك بيرا ويا ياخي جرا كنت انت مرة خوبكور ولا دولة لا نلبي لباتنك سنة دولة كوكو دي ولا سلاك خوبكور معاه كنت ولا برشوة هم حتى انا امتدى ميشي جيزي نادا دا جيزي والولد لها مسؤول قوة مسؤول دي دا تلا يقول لي روان تآخر ان دبو يتتأدي جنوها يارك دي اغوام ايو علم اللي ليك ولي تدكاس كل لما تغضب
taariikhdu waliba waa tabti i koyto taariikhda diiwaanka ku galaasa waana lang hilmaamo korno dadki ee halgami i ururadii gobonimada likuweydiyaay waana laka helay sida aaraaree kale oo qalbiga qof walba oo wakhtigaas roogi oo deegaanadunka nool qalbijay unkukohayna unkugohana sidii usu sheegi maxamed cali aadan qalinle oo haye afhaykii aaraaree e roogi beledka muqdisho cadowga dhatiisaaye hamin i geena warkahan ku tabiyay idaacadogu wiin taasoo sidi la ogyo sanayaalkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaadii isagaali isiyeedkii raadiyaalka dhegdila ka wada hayay wali kaloo qalinla ku hadalay dhibaatooyinkii hamari raggii dhiigyo undeedii xornimada geeka liska dagaalo haayo una dhataana ay awooddo maamul ee inis dhuuri waysagna ceelkiiye ka dhiidii raggii naftiya unhuri isidiyo hankubiyeen waa ku qalanla oo u dhiin sheegaw taariikhdaas jiilka geeka roogonan ogayna
taariikhda geekuna roogno oo maaragnay say dalsay taariikh dheer oo maaragtay dhibaato oo dadku hamar yahayti inay xasuusantiin hal maalin oo arbacadii la reylan kasta oo walgorda oo reer baydhabo ay roogi toddobaatan iyo shan qofooda hal maalin baydhaban oo ka dhimatay isiingna ogtiin boqol iyo maaragtay soddon iyo shanna hal maalina hodurka dhimatay inta kale dhimatay oo meelo kale laka dilay inba gardaro ka dhimatay gabara ka jartii meelin isteeshinka hadda ee maaragtay yar oo halkan hortiiska iyo dagaalamo hayta meeli laka dili taariikhdaas waa xasuusan intiin lansiyeetun iyo lama sana jara ee maaragtay cabdi muuse cabdi mayow leeraay reer hudur lanka israel ee leegada ka furyahay maaragtay hudur maalin caddee hudur laka goori ariirshay oo usa maaragtay walaalshay dhalin baabura la kiiri ilaa nafta ku bahaasay kugu gohay magaalada la ka wareejiyay taariikh oo geedka oo la husto karo oo ummado reewaneed hebelee saka nagati iyo kan ahayti iyo lan eraan iyo taariikhdaas hayti
litii biliilihad sanadkii kun sagaal boqol sagaalan iyo kowtii litii biliilihada sanadkii kun sagaal boqol sagaalan i sagaalkii lixdig isiyeed weerar kureed oo baydhowlay lahaka qaadi yadhiidi geekii farxaddi i damaashaadka weli dad badan oo geekaas roogeen dhiig yonu indeedahay yoo tawayin xornimadii geekaas la heli una geeka hoos i hergelohayna ereed onqobadowkii degmada baydhabo kureedda lamasina oo ilaa hati dadka barsheeyo tobanyiin nabadii ku hirgelay qobashadii baydhabo adduunka dhanna lakulayaabi sidii kokoyti maamul faylahaantii yesuubiyan maamulkii araaree wakhtigaas oo hay ururka shareediis ee ankow awooda badan ciidamada maamulka iyo tida ahaana dhallinyarada hubdhaadka ee oo laka dhiyaasi ilaa iyo toddobaatan kun oo askari oo ku jareen koonfurta iyo weliba haduunta waddanka soomaaliya harare ciidankii jeyma badeereene qobashadii baydhabo kureed ilaa afaafka beledka xamar may badeereene shabeellada hoose degmooyin iyo tuulooyin ku tirsan may bahaayeene ciidamada soomaaliya markiya meel weeraraan sagaali iyo sagaalkii haanliku dhegteegaw sidulunku obsadaw daraadiye nasiib darose wali dhiiday markiyo dhatiyo iska nagaden sanadkii lamaada kun i lamaadii i walaayo ku dembeeyi raggii araaree aas aasi kureed markii ini sabaro waayeen oo cadowna ku faa'iidaysidi may bashaltabey magaagii araaree oo dhulka gali raggii hubdaadkahay ya qabiile ka shaldarsameen ciidankii awooddo badanaayay araareenna lamasina gudaajo war is sheego badhawaay beeloogii isla jaray magaaga aaraaree kamadaysanaayna may naqdeenna il i uun midnimadii iniskoykii wari ka doorsadeenna shaltab i colaadhatiyo e walaalnimadii isla roogowkiina may badbedeley cadaawad awooddii ururkii aaraareena may iniska diiday daciifnimo magaxumaha noodeerti xornimadii lahandhimadii may baa laha ku qaaday halbayli laka maali tiyo geekiye eta maalintii la heli dhulkiina noo qaadadii dowlad qabiileedkii salbalaar noola wareegdii yo olaka jara munaasabadii tiye saydalsay lamaga bati husye husye saydalsay lamaga bati husye dhaafo iniya jarto oye ati geeki sanad guuridii tumi isyeedaad eha ku wareegti maalantii lamaga bati saydalsay mal og maana maltawon taariikh dhuntilayha ku